asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gacaliye waxa kusoo wacaaya waa maxamed cali waxaan matalayaa agaasimaha iskuulka ee waniskii shon macman isniintii soo dhaafne saddex arday iyo labadooda waalid ayaa waxay joogeen hoteel ku yaala boston hoteelkaasi oo la sheegay in uu joogay qof oo coronaviruska qabo laba wiig ka hore ayuu joogay waalidiintii caruurtii ayay guriga ku reebeen markay imaadeen kadib waxay la tashteen dhakhtarkii iyo wasaaradda caafimaadka caruurtii wax laga helay oo ma jiro oo cudurkii calaamadihiisa ah laakiin waalidka hal waalid waalidiinta ka mid ah ayaa calaamadihii laga helay waalidkaasna asaga ayaa iskarantiilay wixii war ah dheeraad ah annaga ayaa idin soo gudbinayna haddii aada su-aal qabtana walaala la soo xiriir iskuulka waxaan ogeysiinaynaa in ay khatar ku tahay qofkii xanuunsan ama qofkii uu ku dhaca cudurkaas wuxuu halis ugu jiro dadka odayaasha ama dadka duquubay dadka oo cudurka wadnaha qaba dadka kaadhimacaanka qaba iyo dadka cudurka sambabada kale dadkaas waxaa loo sheegayaa in ay halis tahay cudurkaasi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu